tartan kani oo ahaa miday soo buux dhaafiyeen taageerayaal tiro badan kuwaasi oo xiiseynayay ciyaaraha feedhfeedhka oo ahaa markii koowaad ee laga hirgeliyo magaalada hargeysa guddoomiyaha xidhiidhka feedhka ee somalilan cabdirasaaq faysal ciise ayaa v o a uga warbixiyey tartankani walaal feedhkan markii ugu horreysay ee waddanka laga qabto weeyaan markaa dhallinyarada ku tartamaysay markii ugu horreysay in tartanka bilowna waxay ahayn sideed feedhyahaan sideedii feedhyahaan afar feedhyahaan baa soo baxay afartii feedhyahaanna way isku beegmeen marka laba feedhyahaan baa finalkiisa ku yimid sideedii feedhyahaana tartankaan u qabanina miisaankoodu mar walba wuxuu udhexeeyey shan iyo afartan sideed iyo konton oo miisaanka ugu fudud ee uun feedh ku bilownay ayuu yahay inta badan laguma aqoonin feedhka inay bulshada soomaalida ku tartanto soomaalidana waxaa la idhahdaa waa umma dagaalka marka sidee baa loo kantaroolayaa ama caradi ama xanaaqi walaal qolobkaanu xidhnay dhammaantood waa more protected mouth gaadhkii ilkaha lagu xidhayay buu ku ciyaarayaa heedh gaadhkii madaxa lagu xidhayay buu ku ciyaarayaa wuxuu ku xidhayaa wuxuu ku ciyaarayaa gacmihii oo dee ciyaartan boxingkana sida aynu naqaano lagama ciyaaro jidhka intiisa kale waxa laga ciyaara gacmaha oo keliyata marka khatartiisu markii hore aad bay dadku baqdin fara badan uga qabeen laakiin markii wareegii koowaad dhacay ee sideedii fadhiyahan saarkeen afar soo baxeen haddana laba soo baxeen cid alaaliya cid wax ku noqotay ma jirto de sida ummadan u markhaatiga ah maadaama ciyaartan ciyaar weyn oo noqoto dadka o dham aad ay u xiiseynayaan alaaliya wax ka soo baxay ilaahay waa nagu asturay garsuure ismaaciil yaasiin ismaaciil oo ahaa garsuurayaashii xagayey ayaa sharaxaya xeerarka iyo shuruudaha ciyaartan fedhfedhka qaabab waxay leedahay qaabab waxay leedahay iyo itigis bay leedahay sida hidhka soo jeedka hidhka bartanka iyo wixii xiniyaha ka hooseeya lugaha iyo sii jeedka dambe iyo mergiid iyo qoorta iyo dhulkaas waxyaabaha kan kasalka in qofka laga dhafto digniinaa jira faawalis baa jira dadka niyo uma baraarugsanaa ciyaarista feedhfeedhke insha allah biidni illahi kariim tan waxay noqon doontaa furitaankii ugu horreeyey somalilan inoo furmaa dhalinyar badanna ay kusoo hiratay insha allah biidni illahi dhalinyaradan oo kale halkay tababarka kusoo qaatay dhallinyarahani waxay yihiin akaademide weeyi sida qayba dee meel gaara ma lehe waxa weeye meel tigwaandhooyinka iyo qalaamada riidka fudud lagu ciyaaro dee jimicsiga fudud lagu ciyaaray ku ciyaari jireen insha allah biidni illahi kariimkana xidhiidhka ka xidhiidh ahaan iyo ka wasaarad ahaanba insha allah biidni illahi kariimka meelo lagu ciyaaray u furayaan iyo tababarro joogtaa insha allah biidni illahi kariim bulshadoo kale maxaa feedbackeeda kaga soo noqday intii uu tartanku socday wallaahi horta aniga ahaan dee miyow haddaad dhanka commentiga eegto waxay ninkan weynaya isku diraya ciyaalka yareeriyo ciyaal yareer badu la bisatay iyo waxyaaba noocaasa ayaa inaga ka imaadaa iyo dhaliilo aad u fara badan wallahi iyo qofka walxyeelo reer ma reer heelo baa reer hebel la ciyaaraya iyo sheekadii bay waxay ka dhigeen qabiil iyo reerreer iyo caadifad marka insha allah bin illahi kariim taana waynu ka bixi doonaayo waynu horumari doonaayo insha allah teenage soo socda iminka dhowaan waxaanu ku hawl jirnaa in teenage-ka da-da soodoneeyaha iyo siddeed labaatan jirada inay miisaanka culus inaynu insha allah qabanno geesta kale qaar ka mida dadweynihii uu soo daawasho tegey ayaanu weydiinay tartankani iyo wixii uu kaga duwanaa ciyaari hore lagu daawan jiray garoonkani timacadde xamse aad baa umahadsan tahay waxaad moodaa inuu markii ugu horreysay somalilan lagu qabto tartankan uu yahay dhalinyaradu waxaad moodaa inay aada u xiiseynayaan in tartankan oo kale iyo garoomada kusoo batan waayo waxaan ognahay inta badan tartamadan kama dhici jirin somalilan oo waxaa ka dhici jiray tartamada caadiga ah ee inta badan soomaalidu taqaano waxaad moodaa tartankan inuu qayb ka yahay tartamada xamaasadda mar walba garoonka lasoo buuxinayo siday u socday waxaad moodaa in taageero badan u kala yeelanayo oo marba marka dambe taageerashu ay kasii fara badanayaan maanta oo finaalkii aanu joognan waxaad moodaa in labada marba labada ciyaartoy soo baxay waxaad moodaa inay xilliga jawga suuqa aad kasii dareemaysa xamse inay guud ahaan garoonkii timcadee baaska lagu talagalay oo ay lagu ciyaarayo feedhka inay si weyn xamaasad ugu jirto ayaad xamse cali jeesta ka garanaysaa guud ahaan magaalada hargeysa maqaaxi iyo meel kastaad fadhiisataba waxaan moodaa nooc ku cusub oo somalilan ciyaaraheeda aynan arki doonaa sidaad u arkaysay markaad imanaysa ama fikradaad ka haysatay iyo maanta oo tartankuu gebagabo noqday bal labadaa fikir isu kahay barbar xamse aad baa umahadsan tahay kolley waxaa la islaa meesha ilkadii ilka dhacay dhiig ayaa dhacaya xamse lakin waxaad moodaa in waaqacaynimadan baasha ciyaarayay ay fahansan yihiin maadaama imka dee dunida social media noqoto rag caan oo feerarkan ciyaara jira dhinac kale olimbikadii ay ka socoto la daawanayo waxaad moodaa xilligan olimbikada kusoo beegmayna inay tahay xilli kale oo dee la daawan karo telefishinadii waaweynaa tvni laga daawado markaa waaqacay marka bulshada fahamtay waxa weye inta laysfeedho in labada garsoorku gacanta qabanaya waad badisay marka nooc tartano ku cusub waxaanan rajaynaynaa in wasaaraddu iyo xidhiidhka ama qayb ka aba wasaaraddu inay tartamadan oo kale qabtaan maadaama qof aanu kubadda qaar jeclayn qaar basboorta jeclayn in bulshada loo qaybiyo waxaan ay doonayaan xamse cali jaste gebagabadii tartankani waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay maxamed cabdi oo ka soo dhex mudhay siddeed ciyaartoy oo kula jiray tartankani dareenkaygu wallaahi aad iyo aad lama soo koobi karo tartankii finaalka ee somalilan feerfeerhkan ku guulaystay insha allah tartamada kalena guul baan rajaynay tartankani feerhfeerhka ayaa ahaa mid ku cusub gebi ahaanba somalilan taasi oo noqonaysa markii koowaad ee lagu qabto magaalada hargeysa maxamed sacali jeesto v o a hargeysa